بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحين نكون حجرني qasasul ambiyaa waxaynu ka soo baxnay qisadii koowaad oo qisatu aadam calayhi salaam waxaynu ku xijinaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala qisatu idriis calayhi salaam maadaama aynu khulaaso wadno waxaynu soo khulaasaynaynaa qisadii nabiyullaahi idriis calayhi salaam waana caddayn doonaa sababta aynu ugu xijirnay nabiyullaahi aadam calayhi salaam awalan marka ugu horeysa qaybaynu u qaybinaynaa marka qeybtan koowaad waxaynu ku soo qaadanaynaa dhowr arrimood marka ugu horeysa waxaynu leenahay nabiyullaahi idriis calayhi salaam allah subxaanah wa tacaala waa ammaanay athna allahu subxaanah wa tacaala calaa idriis calayhi salaam ilaahay waa ammaanay fii kitaabih ilaahay waxa uu ku ammaanay fii kitaabih fii suurati maryam ayaa allah waxa uu yidhi nebiga isagoo la hadlaya wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqa nabiya wa rafacnaahu makaanan caliya nebiye badan baa laga sheekeynayey markaasaa la yidhi xus nabiyullaahi idriis calayhi salaam oo kitaabka lagu xusay waxaa lagu tilmaamay saddex sifo oo wanaagsan laba sifo oo wanaagsan oo ilaahay siiyey ayuu alla tilmaamay innahu kaana sidiiqan nabiya darajada koowaad waxa weeye kaana sidiiqan asidiiq waxa weeye sidiiqiintu waa darajada ku xigta nebiyada rususha ayaa ugu darajo sarraysa alambiyaa alrusul walambiyaa wasidiiqiin waa kuwii allah subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay aayadda qur-aanka ah ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina idan sidiiqu waxa weeye waa darajada kusoo xigta nebinimada sidaa daraaddeed baa abubakar asidiiq loo bixiyey sadiiqa hadihi lumma abubakar sidiiq wa afdalu hadihi lumma isaga ayaa nebiga ku xiga calayhi salaatu wasalaam idan marka waxaa lagu ammaanay inuu ahaa sidiiqan sidiiqna waa run sheego weeye wax walba runta ka sheega oo aan been agtiisa oolin wey oo waxa weeye waatuu xadiid nebigu ku tilmaamayey qofka alkadibu yahdi ila alfujuur markuu tilmaamay xadiidka ayuu nebigu wuxuu tilmaamay wuxuu yidhi wasidqu yahdi ila albir biriga ayuu u jiidaa waalbiru yahdi ila aljanna walaa yazaalu arajulu yasduqu wayataxara asidqa xataa yuktaba cinda allahi sidiiqa idan axaadiistaasoo dhan baa ishaaraysa darajatu sidiiq marka inahu kaana sidiiqan nebiya nebinimadiina waa loo sugay sidiiqnimadiina waa loo sugay labadaa sifo markuu ilaahay ku ammaanay ayaa ilaahay waxa uu yidhi wa rafacnaahu makaanan caliya waxaanu kor u qaadnay darajo sare ayaanu kor u qaadnay marka qeybta dambaynu kaga hadli doonaa maxaa loo jeedaa wa rafacnaahu makaanan caliya halka ayaynu culummada aqwaashooda ku sheegi doonaa idan haddaynu garannay marka nebiyullaahi idriis inuu ilaahay saa u ammaano nebi ka dhigay masalada aynu u baahannahay marka waxay tahay booskan maxaynu u geynay oo uga dhignay nebiga labaad ila nebiyullaahi aadam baynu ka soo hadalnay nebi nuux waynu ka hormarinay waxaana saa u yeelay culummadu waxa ay leeyihiin oo tilmaamayaan markay u abtirinayaan oo sida ibnu kathiir raximahu allahu tacaala qasas al ambiyaa uu ku keenayo waxa ay tilmaamayaan inuu nebiyullaahi nuux ka horreeyey marka laba masale ayaa la isku khaldaa oo dadka ay xoogaa khilaaf ku jira oo u baahan in si fiican loo fahmo ilaahay aayad qur-aan wuxuu ku leeyahay inaa awxaynaa ilayka kamaa awxaynaa ilaa nuuxin wannabiyiina min bacdi ilaahay nebiga waxa uu ku yidhi waanu ku waxyoonay adiga ayaan ku waxyoonay saanu ugu waxyoonay nebiyullaahi nuux iyo nebiyadii ka dambeeyey idan culammada qaar baa halkaa waxay yidhahdeen markaa nebiga ugu horeeya bacda aadam waa nuux laakiin culummada kale waxay ku tawjiihiyeen waxay yidhaahdeen nebiyullaahi nuux waa awalu rasuulin oo axaadiidta caddaynaysa xadiidkii qiyaamaha iyo maxsharka marka la taagan yahay oay dadku ku odhan doonaan nebiyullaahi nuux anta awala rasuulin rasuulka ugu horreeyaa tahay oo ilaahay uu soo diray dadka idan marka nebinimada iyo risaaladuna waa laba darajo oo hadda awalu rasuulin markaynu nidho nebiyullaahi nuux khilaaf kuma jiro aadam inuu nebi ahaa sida aynu ku soo marnay qisadiisa nebiyun mukallam inuu ahaa khilaaf kuma jiro idan marka nebiyullaahi nuux risaaladu ugu horeeya rasuul iyo nebina farqi baa udhexeeya oo waxay yidhahdaan culummadu qaacida kullu rasuulin nebiy walaysa kullu nebiyin rasuula rasuulku wuxuu isku wataa laba darajo nebinimo iyo rasuulnimo isku wataa marka hore nebinimo ayaa la siinayaa kabacdina risaaladii baa la dirayaa oo nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam waatan culimmadu yidhahdeen nubbi'a biiqra suuratu iqra markii la yidhi akhri shanta aayadood baa nebi laga dhigay wa ursila bilmudathir yaa ayuha almudathir marka la leeyahay qum fa andir marka risaalada iyo nebinimadu waa kala labo oo waxaa dhici karta nebiga inta loo waxyoodo inaan jihaad iyo tabliiqu dacwa iyo una arrimaha la farin ee uu yahay nebi loo waxyoodo oo isagu markaa dadka sidaa wanaagga u gaarsiiya marka waxaanu leenahay qowlkaas ayaynu ku soconaynaa oo waxaan leenahay nebiyullaahi nuux waa awalu rasuulin nebiyullaahi idriisna waa ka horeeyaa nebiyullaahi nuux oo aadam buu ku xigaa xagga nebinimada oo inkastoo culammada qaar leeyihiin wiil aadam dhalay oo shiith la yidhaahdo inoo imaan doona oo aynu ugu abtirinayno nebiyullaahi idriis ayaa nebi ahaabay qaar leeyihiin waalcilmu cinda allah uma hayna daliil oo waxa u arrin taariikha marka taariikhdana waataynu niri waxyaalahan taariikhda oo kutubihii lagu qoray ama dadku qoreen waxay noqonayaan laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum hana beeninina hana rumaynina waayo inay xaq tahay baa dhici karta oo aad beenaysid marka ma beeninayno oo ma radiyayno mana rumaynayno odhan mayno ilaa wa ilaa saasay tahay laakiin waxaan leenahay saasaa la weriyey laakiin waalcilmu cinda allah ayaynu odhana ilaah baa garanaya idan marka nabiyullaahi idriis iyo nabiyullaahi nuux nabiyullahi idriis baa horeeya waxaanuna ka garanaynaa qodobkan hadda soo socda oo ah tacriifta idriis nasabkiisa iyo cidda uu ku abtirsado baynu tilmaamaynaa insha allahu tabaaraka watacaala waxa uu yidhi imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala markuu ka hadlayo qisasalambiyaa wuxuu yidhi idriis waxay u yaqaaniin buu yidhi ahlu taariikhu oo waxa weeye kutubihii hore oo reer bani israa'iil iyo ummadihii taariikhda qori jiray ile weligeed waxbaa la qoraye waxay u yaqaaniin baa layi akhnuuqa akhnuuqa ayay u yaqaaniin wa huwa idriis buu yidhi calayhi salaam waa nabiyullaahi idriis ninka ay u yaqaaniin akhnuuqa oo waxay leeyihiin oo caddaynayaan abtiriskiisii oo waxay ugu abtiriyeen oo waxay yidhahdeen idriis aabbihi waxaa la yidhahdaa yaarida ama yaaritha ayay leeyihiin yaarid ibni mahliil ayay yidhaahdeen oo awowgii baa la yidhaahdaa mahliil ayay yidhaahdeen mahlaiil iyo mahliil labadaba marka magacaas ayuu awowgu leeyahay bay dhaheen ibni qaynaan ama ibni qiinaan oo ayaa awowgiisa labaad noqonayaa awowgaas qiinaanna waxaa dhalay bay leeyihiin nin la yidhaahdo anuusha waa awowga saddexaad anuushana waxaa dhalay bay leeyihiin shiith ibni aadam shiith oo adur wiilashii nebiyullaahi aadam dhalay ayaa dhalay bay leeyihiin oo waxa weeye qaarna ayba leeyihiin nebi bau ahaa ayay leeyihiin waalcilmu cinda allah idan marka halkaa waxaynu ka garanaynaa haddaynu taariikhdaa raacno aayad beeninaysa ma hayno xadiid aan ku radinana ma hayno waa taariikh mujarad caqiide hadda ku xiran oo laga qaadanayana ma jirto ee waxaa leeyahay nabiyullaahi idriis ama abtiriskiisu saan ha noqdo ama yuu noqone waxaan ictiqaadaynaa oo caqiidada ka qaadanaynaa annahu kaana nebiyan inuu nebi ahaa min alambiyaa ilaahay soo u waxyooday ayuu ahaa marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir raximah llahu tacaala shantaa oday buu ka socdaaba nabiyullaahi aadam oo aabbihii oo yaaritha mahlaiil oo awowgiisa qaynaan oo awowgiisa labaada waxa weeye anuusha oo awowgiisa saddexaada shiith oo awowgiisa afraada oo waxa weeye ah markaa waxa weeye wiilkii nabiyullaahi aadam dhalay wuxuu leeyahay marka ibnu kathiir raximah llahu tacaala waxa ay qoreen ahlu taariikhu nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii uu waxa weeye dhimanayey nabiyullaahi idriis waa joogay bay qaarkood leeyihiin oo wuu soo gaarayo maadaama cumri dheer nabiyullaahi aadam noolaa qisatu aadam markaynu soo maraynayna aynu soo tilmaanay qodobadii ugu dambeeyey nabiyullaahi aadam markuu dhimanayey inuu duriyadiisii uu arkay dad aada u fara badan oo afar boqol oo kun bay qaar sheegayaan alcilmu cinda allah marka waxay leeyihiin nabiyullaahi idriis saddex boqoloo sano buu joogay iyo ziyaado markuu nabiyullaahi aadam dhimanayey oo waa joogay bay leeyihiin walcilmu cinda allah laakiin waxay tilmaamayaan waxay leeyihiin nabiyullaahi aadam markuu dhimanayey shiith ayuu u dardaarmay mas-uuliyaddii shiithna markuu dhimanayey wiilkiisii anuushaabuu u dardaarmay anuushaana markuu dhimanayo wuxuu u dardaarmay waxa weeye qaynaan qaynaanna wuxuu u dardaarmay markuu dhimanayey mahlaa'iil ayay leeyihiin mahlaa'iilna wuxuu u dardaarmay bay leeyihiin yaarith yaarithna waa nabiyullahi idriis aabbihi markuu dhimanayey buu idriis u dardaarmay taariikhdaasay keenayaan marka waa waxyaalihii reer bani israa'iil laga keenay laakiin mana rumayn karno mana beenin karno waayo xadiis saxiixana ma hayno aan ku radino waa mujarad taariikh la qoray wa waxay kaloo tilmaamayaan ibnu kathiir uu tilmaamayaa ninkaa la yidhaahda mahlaa'iil oo awowgiisa oo ayaa wuxuu ah baa la yidhi nin boqora oo caan ah oo magaaladan hadda baabi la yidhaahdo ciraaq iyo waa ninkii dhisay bay yidhaahdeen walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya marka nin boqor u ahaa bay yidhaahdeen adduunkao dhan boqor ka noqday oo macruufa oo caan ah ayuu noqday bay dhaheen marka walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya oo waxa weeye inagu ma garan karno taariikh wa kitaabkeenna iyo sunnaheenna midna laguma sheegin intaa marka haddaynu kaga soo gudno abtiriskiisii waxay kaloo tilmaamaya waxay leeyihin nuux laftigiisu markaynu gaarna arki doonaa nabiyullaahi idriis buu galaa bay leeyihiin oo awoowayaashiisa ka mid yahay oo nabiyullaahi nuux baaba ku abtirsanaya idriis ayay leeyihiin walcilmu cinda allah waxay kaloo ishaareen oo waxa weeye culummada qaar ishaarayaan xadiid waxaa jira imaamu muslim uu warinayo oo mucaawiyata ibnxakam laga warinayo nebigaa la weydiiyey buu yidhi calayhi salaatu wassalaam waxa weeye alkhadu waxaan dhulka lagu qoro waa waxa soomaalidu u yaqaaniin faalka oo dhulka bacaadka saas inta farta loogu jeexjeexo laleeyahay waxbaan ka ogaanaynaayo cilmi qeyb baan ka ogaanaynaa waxa ayaa la weydiiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo waxaa isticmaali jiray dadkii carabtiga isticmaali jirtay halkaas inooga timid soomaalida oo waxaan faalka halkaas inooga yimid marka waxaan maanta la isticmaalo oo noocaas waa baabi sixir weeye iyo jin iyo waxaasay la shaqaysanaya marka nabigaa la weydiiyey calayhi salatu wasalaam waxaa la yidhi arrintaa ka war markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam annahu kaana nebiy nebi min alambiyaa baa jiray oo yakhudu jeexa dhulka oo saas waxaa sameeya oy mucjiso u ahayd ninkaas ayay mucjiso u ahayd bay dhaheen culummadu nebi nebiyadii ka mida ayay mucjiso u ahayd ee arrin shaydaan ku shaqo lahaa ma ahayn dhulka ayuu saafarta ugu xariiqi jiray waxyigaa u imaan jiray oo la tusi jiray wixii markaa uu u baahan yahay loo waxyoon jiray faman waafaqa qofkii ay waafaqda marka dalika arkaa fadaaka waxa weye waa wax xaqiibu asiibay laakiin yaa maanta jooga oo u waxyoonaya weye qofka maanta waxa weye waxaan taxariiqa loo waxyoonayo oo mucjise u tahay waa kee xadiidka imaamu muslim baa warinaya waa xadiis saxiixa waxay yidhahdeen marka culummadu sida ibnu kathiir ay tilmaamayaan nebigaa la sheegay oo halkaa lagu tilmaamay waa nabiyullaahi idriis calayhi salaam oo waxay yidhahdeen waa ninkii ugu horreeyey oo dhulka wax ku qoray oo mucjiso loo siiyey sidii nebiyadii kaleba mucjiso looga dhigay nebiyullaahi muusa ulbaa looga dhigay waynu arki doonaa mas noqonaysa nebiyullaahi saalix hal baa looga dhigay dhagax ka soo dhex baxday marka mucjisooyin badan baa ilaahay nebiyada siiyaa laakiin maaha macnaheedu qofka maanta samaynaya faalka isagu mucjiso ma haysto isagu wuxuu adeegsanayaa waa jin iyo shayaadiin ee mucjiso ma haysto taas waa in la ogaado oo si fiican loo fahmo calaa kulli xaal marka halkaa waxaynu ka qaadanaynaa ay leeyihin culummadu nabiyullaahi idriis ayuu xadiidkaa tilmaamayaa oo waxa weeye lagu fasiray isaga ayayna mucjiso u ahayd baa la yidhi hadda wakhtigiisii bayna ku ekayd oo waa dhammaatay laakiin faal maanta mucjiso ma noqonaayo waxay marka culummadu tilmaamayaan oo waxa weeye ahlu taariikha iyo sidaa uu ibnu isxaaq iyo warinayaan inuu nabiyullaahi idriis calayhi salaam ahaa ninka ugu horreeyey oo arrintaa mucjiso looga dhigay marka ilaah baa garanaya waalcilmu cinda allah qaarkood waxay leeyihiin oo waxa weeye ninkaas dee boqorka ah oo caanka ah oo waxa weeye macruufka ahaa ayay waxa weeye awow u ah ayay tilmaamayaan wallahu aclam marka inagu wixii haddii ay mar tahay cilmi qeyb waataynu muqadimada markaan ka soo hadlaynay ayaynu ka soo hadalnay waxyaalahan taariikhda wixii xadiid saxiixa oo aynu ku radina aan haynana oo waxa weeye waa radiyeynaa oo waxaa leenahay waxaa wax jira maaha wixii aynu u haynin xadiid saxiixa oo radiyana waxaan leenahay wallaahu aclam ilaah baa garanaya marka waxyaalo badan bay sheegayaan oy leeyihiin idriis saasuu ahaa ibnu kathiir waxa uu leeyahay ahlu taariikha iyo nimanka reer bani israa'iil waxyaalo badanoo beena bay ku abuurteen nabiyullaahi idriis oo wax jira aan ahayn qaar mu'arikhiinta ka mida laftigoodu wax aan daliil sugnayn bay sheegayaan oo waxay leeyihiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtiriskiisa nabiyullahi idriis buu galaa waalcilmu cinda allah koley nabiyullaahi nuux inuu kulligeen galo abtiriskeennu waa xaqiiqa laakiin nabiyullaahi nuux iyo nabiyullaahi idriis wixii ka dambeeyey ma garan karno marka calaa kulli xaal khulaasatu lqowl qeybta dambe oo imaanaynaa laakiin qeybtan koowaad waxaan kusoo gebagabaynaynaa nabiyullaahi idriis calayhi salaam kaana nabiyan wa kaana sidiiqan inahu kaana sidiiqan nabiya ayuu ilaahay ku tilmaamay sida halkaasaana aayadaasaana lagu sheegay meelo kale waa jiraa oo marka nebiyada la tirinayo waa idriisa laleeyahay laakiin aayaddaas unbaa asal u ah qisatu idriis calayhi salaam wadkur fi lkitaabi idriis inahu kaana sidiiqan nabiya wa rafacnaahu makaanan caliya aayaddaas ayaa asal u ah nabiyullaahi idriis calayhi salaam qisadiisa fii suurati maryam abtiriskiisaasna intaa un baynu ka soo qaadanaynaa maadaama ibnu kathiirna uu sidaa tilmaamay saasaynu u daynaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaanu leenahay ilaah baa garanaya waalcilmu cinda allah kabacdina qeybta dambe ayaynu u gudbaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala oo tilmaami doonaa wallahu aclam wabilaahi towfiiq